habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen sabti ah lix iyo labaatanka bisha disembar sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada garoowe oo dhigay dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan diidmada lacagta shilin soomaaliga waxaan doonaynaa marka dadkii noo dhaartay inay wax ka bedelaanin xaaladdu meeshay maraysa inay wax ka bedelaan haddayan wax bedeli karayn hadday wax bedeli karayn inay iska wareejiyaan xilka aanan reer yurubaan soomaali baanu nahay annagu soomaali baanu dhaalno annaga soomaaliya baa bikaashi aanu gacanta ku sinno oo wax naga qabta ama naga qaata aanu laana waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dabaylo xooggan oo ka dhacay xeebaha gobolka jubbada hoose barnaamijyadii martida mikrofoonka cawayska washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo uu inoo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
qaramada midoobey ayaa sabtida maanta ah sheegtay in saddex ka mid a ciidamadeeda nabad ilaalinta shalay lagu dilay jamhuuriyadda afrikada dhexe kadib weerar ay soo qaadeen maleeshiya hubaysan oo aanan weli la aqoonsan haybtooda bayaan ka soo baxay howlgalka qaramada midoobey ee dalkaasi ee loo soo gaabiyo minuska ayaa lagu sheegay in ciidamada la dilay ay ka soo jeedaan dalka burundi sidoo kale weerarka oo ka dhacay deegaanka dikoa oo laba boqol oo kilomitir waqooyi uga beegan magaalada caasimadda ah ee bangi ayaa lagu dhaawacay laba askari oo ka tirsanaa ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobey weerarka ayaa ku soo aadaya xilli maalinta birita ah la filayo inay dalkaasi ka dhacdo doorashada madaxweynaha iyo tan baarlamaaniga ah madaxweynaha dalkaasi ayaa cambaareeyey weerarkaasi tan iyo sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii waxa uu dalkaasi ku jiray dagaal sukeeye oo ka dhashay kadib markii maleeshiya hubaysan ay talada xuuga ka tuureen madaxweynihii hore ee dalkaasi fransuwa bozez george blake oo sabtida maanta ah ku dhintay magaalada moscow isagoo sagaashan iyo siddeed jir ah ayaa boqortooyada ingiriiska u ahaa basaas xilligii dagaalkii qaboobaa isagoo sidoo kalena ahaa basaas la shaqaynayay midowgii sofiyeetka wuxuuna kala bar noloshiisa ku qaatay ruushka kadib markii uu ka baxsaday xabsi ku yaala london isagoo ahaa qofkii ugu dambeeyey ee ka badbaada jiil caan ahaa oo dhabarka u jeediyey ingiriiska blake ayaa loo arkayay inuu ahaa mid ka mid a shakhsiyaadka galbeedka u geystay khiyaanadii ugu waxyeelada badnayd isagoo la sheegay inuu boqolaal basaasiin ah u gacan geliyey k g b ninkan oo lagu magacaabi jiray george bihar ayaa ku dhashay holland sannadkii kii iyadoo ay hooyadiis u dhalatay dalkaasi halka aabihiisna uu ahaa yuhuudi masri ah blake ayaa sheegay inuu go'aansaday inuu u shaqeeyo k g b kadib markii uu goobjoog u ahaa duqayn ay ciidamada maraykanku u geysteen dad rayid ah oo aan waxba galabsan intii lagu jiray dagaalkii kuriya markaas oo uu maxbuus u ahaa kuriyada waqooyi laba askari oo ka tirsan ciidamada bileyska afghanistan ayaa ku dhintay saddex qarax oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada kaabul ee caasimadda dalkaasi afhayeen u hadlay bileyska oo lagu magacaabo firdows faramaz ayaa wariyaasha u sheegay in askarta dhimatay bam loogu xiray baabuur ay la socdeen oo marayay degmo ku taalla bartamaha caasimadda qarax kale oo lala egtay isla ciidamo ka tirsan bileyska kaabul ayaa sababay dhaawacyo soo gaaray laba askari sidoo kale dad rayid ah ayaa ku dhaawacmay qaraxyadaasi ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi waxaase looga shakisan yahay kooxaha mintidka ah ugu dambayntiina faransiiska ayaa diiwaangeliyey kiiskii ugu horreeyey ee nuuca cusub ee cudursidaha coronavirus taasi oo keentay shaki in muwjado kale oo la xidhiira fayraska ay ku dhuftaan faransiiska wasaaradda caafimaadka ee faransiiska ayaa ku waramaysa in nin faransiis ah oo dhowaan ka soo laabtay magaalada london laga helay fayraska cusub ninkan oo ku sugan magaalada troor ayaa london ka tegey sagaaliyo tobankii bishan waxaana hadda uu ku karantiilan yahay gurigiisa sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka xaaladda ninkan ayaa haatan wanaagsan nuucan cusub ee cudursidaha coronavirus ayaa laga helay dalka ingiriiska wasiirka caafimaadka ee britain matt hancock ayaa sheegay in kun kiis oo la xidhiira xanuunkan lagu arkay koonfurta dalkaasi ingiriiska warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir oo warkii dunida inoo akhriyey halka aad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington aan ku bilowna ee qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada garowe ee xarunta maamul goboleedka puntland ayaa maanta sameeyey dibadbax ay uga soo horjeedeen diidmada lacagta shilin soomaaliga ee suuqyada magaalada garowe taas oo horey maamulka uu uga soo saaray go'aamo lagu amrayo ganacsatada inay qaataan lacagta waryaha v o e da nuux muuse birjaab ayaa warbixintan garowe ka soo diray waxaan doonaynaa marka dadkii noo dhaartay one of the two inay wax ka bedelaanin xaaladdu meeshay maraysa inay wax ka bedelaan haddayan wax bedeli karayn haddayan wax bedeli karayn inay iska wareejiyaan xilka ana reer yurubaan soomaali baanu nahay annagu soomaali baanu dhalan annagoo soomaaliya baa baa dukaasha aanu gacanta ku sinna oo wax naga qabta ama naga qaata aanu lahaa kuwaasi waxa ay ka mid ahaayeen dadweyne isugu soo baxay dibadbax gudaha magaalada garowe dadweynaha ayaa mudaaharaadkooda ku muujinayay in weli aysan shaqaynin lacagta shilinka soomaaliga waxayna socod ku mareen wadooyinka waaweyn iyagoo qaylinaya waxaana markii dambe uu isku rogay dibadbaxa mid rabshado watay kadib markii ciidamada ay isku dayeen inay kala ceeriyaan dadka bannaanbaxayay qaar ka mid a suuqleyda ayaa sheegay inay ka cabanayaan shilinkii oo aan shaqayn weli iyo in aysan hirgelin go'aamadii ay dowladda soo saartay dhowaan anigu waxaan ahay hooyooyinka ka mida habraha suuqleyda inji garoowe waxaa dhacday inaannu mudaharaadnay dhib jira awgiisna aanu u mudaharaadnay doolarkii oo nagu kacay laftigiisii oo laba waayo wax wax noo sarifa aan weynay kaashkii oo la daadshay oo nalaga qaadan waayey intaa markii ay nagu dhacday waxaanu u cabannay dowladdayada sharaftale oo ilaahay mas-uulka nooga dhigay oo madaxdayada ah wayna qaabileen si fiicanna way noola hadleen waxay dhaheen lacagta kaashkaa waa layniin sarfayaa bangi baa layniin furayaa maadaama bangigii layiri waa layniin furayaa dowladda iyadii sharafta lahayd saddexdii masalo ay noo sheegeen midna ma hayno bangigo ay yidhahdeen waa iniin furaynaa oo lacag baa layniin ka sarfayaa ma hayno doolarkii jabnaa oo ay sheegeenna ma hayno oo doolarka iyagaan ka sugaynay oo waxba nooma ay furin ballantii ilaahay agtiisa ay galeenna kama hayno marka dowladda iyada sharafta le waxaan u sheegaynaa siiba madaxweynaha iyaga sharafta le oo ilahay mas-uulka naga dhigay waxaan u sheegaynaa dhaqanka sida uu yahay hadda dhaqan ma ahe in sidaa waxna loogu bedelo wax wey ilaahay baa madax nooga dhigay aakhire waxbaa nala ka su'aalayaa madaxweynaha iyaga sharafta le waxaan ka codsanaynaa sidaa inuu si noogu bedelo sidii uu noo sheegay ma hayno haddii nalka xaqiro qolo kale oo hoose ka hoosesaana xaqirtana ma hayno haddii madaxweynaha iyagu weli uu soo guuxayana hadda meesha waanu ku basnaya hanaga eego baska iyo dhibaatada ka jirta qudaartii waa imaanaysa waxaan ku canshuuranno male kii gaariga canshuur buu wuxuu doonayaa doolar kaashka tiradii xun tahay kii canshuurlaha wuxuu doonayaa doolar oo gaariga dabadiisa taagnaa oo wax weeyaan hadduu hadda isagu xishoodoo igaba qaato askarigu oo uus yidhahda rayadkan dowladda baa waxu sheegtay ku qadayn kari uu maayo oo lacagta wax la nacay bay noqotay suuqa ugu weyn magaalada garowe ee enji ayaa ka mid ahi meelaha maalmihii ugu dambeeyey laga diidayey qaadashada shilinka soomaaliga waxaana arrintaani ay saamaysay dadka danyarta ah oo noloshooda ay ku tiirsanayd shilinka soomaaliga inkastoo dowladda ay horey uga soo saartay arrimahan go'aamo haddana weli kama hadal dibadbaxyadan socda iyo qaadasho la-aanta shilinka soomaaliga qaybo ka mid ahi caasimadda nuux muuse birjeeb v o a garowe
dabaylo xooggan ayaa ka kacay xeebaha gobolka jubbada hoose kuwaasi oo saamayn ku yeeshay kalluumaysatada iyo doomaha ganacsiga ee shixnadaha ganacsiya u qaada jasiiradaha iyagoo ka cabsi qaba in dabayluhu ay dhibaato u geystaan wariyaha v o a aadan maxamed salaad ayaa warbixintan ka soo diray magaalada kismaayo
halkan waa suuqa kalluunka ee magaalada kismaayo mashquul aad u badan maanta kama jiro kalluunka aad buu u yaryahay indhaheennu waxaay qabanayaan kalluun aan sidaa u sii badnayn oo halkan lagu iibinayo dad ka shaqaysta kalluunka oo aan halkan kula kulmay ayaa v o a u sheegay in sababtu ay tahay dabaylo aad u xooggan oo ka kacay badda gudaheeda taas oo keentay in kalluunkuu aad u yaraado waa kuwan qaar ka mida kalluumaysatada magacay waxaa la dhaha axmed maxamed axmed kalluunka maanta waxaa ka jira suuqa aad buu u yaryahay dabeelo ayaa tiro badan ayaa dhacayo xili kaskaadi waayo dabeesha aad bay maanta ilaa iyo shalay ilaa iyo maanta dabeesha way kulushahay dooniyihii bixi jira maanta ma bixin way joogaan kalluunka maanta aad buu u yaraa shalay kalluunka waxaa la gadaya qiimaha laba doolar iyo bar saddex doolara la gadayay maanta afar doolar afar doolar iyo bar ayaa la gadaya toonadii shalay lagu qaadanaya xabaddii labaatanka doolar soddon iyo shan soddon ayaa maanta tagtay kii yar yaraayo saddexda doolar lagu gadanaya shalay maanta toddoba doolara calxaba lagala baxay kalluunka macnaha beec waxaa sarre u qaaday laakiin meelahaas kale waxaan ka maqalnay saddex doon inay gadoontay oo habeen hore bad aaday oo dabeelay ku kaceen oo mataqaanaa jiidma ay aadeen la yidhahda saddex doon oo la la'yahay dadkeedana qaarna la hel qaarna ilaa haddana la'yahay warbixina inagu soo gaaray magacii waa faaduud maganow cabdi oo gabdhaha ka shaqaysta suuqa kalluunka jubbaland kalluunka toddobaadka hadda aan soo dhaafnay iyo toddobaadkan farqi weynaa u dhexeeyo toddobaadkii hore wuxuu ahaa kiilo laba doolar hal doolar iyo bar toddobaadkanna kiilo afar doolar saddex iyo bar uu u dhexeeya marka waxaan is leenahay waxaa saaweyn ballaaran ku yeelatay uu macnaha sabab u ah dabeeshiioo zaa'id noqotay oo doomankii markaas ay aadi karin badda meelihii hore la rabay inay tegi karin marka alxamdulilah toban ayuu joogtay tobankaasna maanta kolay haddaa aragta adiga aadane waxaad leedahay maasha allah meesha hoygooda iyo wixii ay cunaan maasha allahu kaana oolka hore raashin beriyaa la siin jira haddana subix canjaalaa loo dubaa iyo kalluunaa la isku siiyaa marka maasha allah waxaan leenahay cabdiraxmaan maxamed faarax waa guddoomiyaha iskaashatada kalluunka ee jubbaland dhankiisa maanta ayaan kula kulmay magaalada kismaayo waxaana uu ka warbixinayaa saamaynta dabayluhu ay ku yeesheen kalluumaysatada xeebaha gobolka jubbada hoose badda waxaa ka jirta dabaylihii wajiinaha ama kaasikaastiga ayaa bilaabmay maantaoo kale badda lama gelin dabaylihii baa laga baqay dabayshaana hadda way sii siyaadaysaa wixii hadda ka dambeeya marka insha allah hadda waxaa weeye dabaylihii dabayshiibaa aad u socota baddana maayad bay keentay oo macnaha biyaha aada u socda marka bilmatal doontu markay kor tagto oo ama isku darka agtiisa tagto ama jama ama agtiisa tagto waxaa laga yaabaa madhow oo kale in doontu ay ka soo baxdo oo laga soo qaado waana taraag dheer marka hadda dabaylihii baa laga baqay dabaylihii baa aad u siyaadaya wixii maanta ka bilaabmo waa way soconaysaa ilaa dabayshu ay hoos u dhacdo oo kabacdi shanshanaysi la galo shan xawaal ah iyo shan dabayla sidaasaa loo kala saaraya maanta lama aadin oo dabayshii baa soo siyaaday marka kolley badda waa la qiimaynayaa hadday dabayl tahayna lama aadayo haddii xoogaa baddu inay fiican taha la dareemana waa la aadayaa khasaarooyin hore oo dhacay waa jiraa dabaylihii dhici jiroo kale sidii maaragtay ilaa ilaa afartameeyo doon baa naga burburay dhimashada ilaa sodomeeya weeye marka waa taas waa dabaylihii hore oo duufaanta u socda waay laakiin dabayshan hadda bilaabatay waa wajiina la dhahaa ama kaasikaasi dabayshaasaa hadda bilaabatay oo nagu socota yuusuf maxamed ibraahim kowneyn waa guddoomiye ku-xigeenka degmada badhaadhe islamar ahaantana ay hoos tagaan jasiirada aad u tira badan oo ku yaala xeebaha gobolka waxa uu ii sheegay in saameyn aad u ballaaran ay dabaylahan ku yeesheen shixnadihii ganacsi ee loo qaadi jiray jasiiradaha gobolka taasna ay keentay in sicir barar aad u badan uu ka bilowdo jasiiradaha gobolka hadday kalluumaysatada tahay xilligan oo kale aad bay ugu dhib qabaan oo kalluunkii uu yaraanayaa ama argosta ha noqoto ama kalluun ha noqoto wax soo saarkii badda aad buu noogu yaraanayaa haddana doomihii ganacsatada ama dadkii macnaha dukaamada ama dadkii badeecada meesha geen jiray ayagana aad bay ugu dhib qabaan hadda maalin dhoweyd baa maxaa lalahaa ii sheego doon yar oo faaraboorta oo dad shacaba saaran yihiin baa badda dhexdeeda macnaha doontii ku dilaacday dilaacaasay ta aawadeed marka alxamdulilah ilaahay dad wax kuma uusan yeelin doon kaleetaa u soo gurmatay dadku haddii raashiinka uu yaraado ama waxyaalaha meesha la geeyey ay aad u yaraadaan waa khasab wey way dhacaysaa sicir barar wuu dhacayaa gaadiidkii laftirkiisii waxaa korarayaa doontii waxay wax ku qaadaysay qiimihii marka hore ay sida caadiga wax ugu qaadi jirtay way kordhaysaa sicirkii alaabtii wuu kordhaya waa khasab waa suuqa ayaa macnaha markaas ciriiri badan baa iska jiraayo oo raashiinkii oo kala go'leh aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaana muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa doctor maxamuud saahid maxamuud oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada dhiiga kuna sugan magaalada muqdisho kusoo dhawo marka hore barnaamijka doctor maxamuud waa ku dhawahay waa mahadsan tahay
n waxaa la socotaa xaaladda covid nneteen ee dunida weli inaanay wax badan iska bedelin taxadaradiina ay ay muuqdaan marka laga hadlaya guud ahaan soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho aad ka howlgasho waa sidee xaaladda bismi illahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal lla alay slam waa mahadsan tahay warayskan aad ila yeelanayso runtii markaan kaaga hadlo cudurkaas baraarug weyn ma jiro yacni waagii uu maaragtay xaaladda ay kululeyd xoogaa dhimashadana ay badnayd ayaa xoogaa dareen uu jiray iyo isbitaalkii martiini iyo dadkii dhimanayay odayaashii iyo aada loogu baraarugsanaa hadda waxaad moodaa yani intii muddo ah yani dareenkaas iyo walaacaas muqdisho dhexdeeda kama jiro
waa gartay marka maxaa keeni karay kula tahay in hoosu dhac laga dareemayo taxadarkii iyo walwalkii laga qabay in cudurkan uu faafi karo oo dad badan ay ku dhiman karaan
waxaan isleeyahay dadka bani aadamka markuu arko dhimasho ayuu halac iyo cabsi gashaa marka maadaama dhimashadii ay hadda almost yani ay ziira iska tahay oo cudurkaasa loo dhintay laleeyahay yani aysan isbitaaladii xataa ka muuqanin waagii cudurka uu darnaa isbitaaladaan ka dareemaynay bukaanka noo imanayo dhan wuxuu ahaa bukaan qandhaqaba oo qufacahaya ama neeftii ay ciriiri ku tahay marka wixii maadaama la waayey dadka cabsidii baa ka baabaaday markaa dareenkii iyo dadaalkii wuu yaraaday waa gartay ka sokow adiga waa la socotaa xaaladda guud ee dhakhaatiirta kale marka laga hadlayo cudurkan iyo sida ay u arkaan isbitaalka martini ka sokow wasaaradda caafimaadkana xiriiraad leedihiin wax ilaa iyo hadda cudurro ah ama kaysas ah oo lagu soo warramay ma jiraan oo soo kordhay maya ilaahay hadda intaan ogahay ogaantay wax soo kordhay oo oo kaysas ah oo laleeyahay cudurkay qabaan oo dareen ah ma jiro
gartay waxaa jira nooc kale oo isla cudurka covid sagaal iyo tobana oo dunida meelaha qaarkood ka dilaacay walwal inte leeg ayaad ka qabtaan in soomaaliya uu soo gaaro wallaahi soomaaliya aada baan loo ruuxii wax garanaya cabsida uu qabi karaa maxaa jira soomaalida diaspora meelo badan ayay adduunka ka joogaan gaar ahaan meeshan hadda aada farta loogu fiiqayo ingiriiska soomaali badan ayaa ku nool marka dadkaas hadday soo firxadaan oo ka soo cararaan oo waddankoodii hooye ay soo aadaan cabsi weyn ayaa jirta haddaan yacni tallaabooyinka hortaga aan wasaaradda iyo wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaanba mataqaana aanaan aanan samayn ka hortag iyo qorsho loogu talagalay waayahay noocan marka cusub maxay kula tahay markii aada baaritaan ku samayseen muxuu uga duwanaan karaa kii hore aada looma yaqaano adduunkaas kale ayaaba weli qaabka uu yahay iyo suu ku faafiyay daraasadii weli way socotaa ilaa iyo hadda waxa uun la sheegahayo waxaawaaye inuu ka faafid badan yahay oo si deg dega u faafi og yahay markii loo fiiriyo kii hore
waa gartay marka haddii faafitaankiisa uu badan yahay kii horena weli uu jiro taxadarkii iyo fayodhowrkii loo baahnaana hoosu dhac ay ka muuqato idinka dhakhaatiir ahaan maxaad soo jeedin lahaydeen maxay tahay taladiina ku saabsan in habacsanaanta muuqata wax looga qaban lahaa
runtii waa runtii waa inaan wasaaradda la hadalnaa waa inaan dhakhaatiirta wasaaradda ka shaqeysa qeybta weliba hor ka hortaga cudurka aan maxaa la yidhahdaa iska iska ka wada tashanaa haddana waa la tashaday aniga shaqsi ahaan rag baan wacay marka sidoo kale waxaa jira ururka takhaatiirta ayaa jira isagana kaalin weyn ka qaadan kara guddoomaheeda iyo xoghoyaheedaba marka arintaas in si deg dega aan ooga shirno wixii aan samayn lahayn way iska muuqataa dee tallaabooyinka la qaadi lahaa maadaama kii uusan ka fogeyn in maxaa la yidhaahdaa raadiyihii iyo idaacadihii iyo meel walba laga sheego in hadda dadkii wax qabo oo haddaan ognahay ma jiraan laakiin cabsida aan qabno waxaa waye dadkeena soomaalida oo dibadaha jira soo noqoshada ay soo noqonayaan weliba hadda waxaa lagu jiraa waqtigii madaarista la fasixi jiray oo christmaska iyo waxaas marka soo noqosho badan baa jiri jirtay waqtigan oo kale marka in marka qorshe oo habaysan oo maxaa la wax ku ool ah in la sameeyo oo ah dadkaasu soo galaya inay la karantiilo in maaragtay meel la geeyo in maxaa la yidhaahdaa checkin oo la sameeyo la baaro in maxaa la yidhahda wixii jiran si gaara mataqaana isbitaalkii martiini waagii loogu talagalay haddana dib loo furo marka wacyigii guud aan uu si fiican u socdo wixii jirana la daaweeyo wixii kalena markii la hubsado inaysan maaragtay calaamaadkii aysan lahayn checkinkii kii horeo kale lagu sameeyey kan cusub lama yaqaano inuu checking gaara rabo iyo kii hore inay yacni cross reactivity age waxa waxaa jira la yidhaha cross reactivity yacni shaygan shaygan waa lagu tijaabin karaa hadday jirto micnaha oo la arko inuu positive yahay ruuxii meesha lagu xareeyo la ilaaliyo observation la mulaaxadeeyo ilaa mataqaana ruuxii laga ogaanayo in mataqaana muddadii ay dhammaatay uu fiican yahay wax dhibaato calaamooyin ay ka soo bixin inahaasoo idil ruuxa dibadda ka yimid aniga ayaan waxaan qabaa in culayska la saaro gudahana sidii waagiiba mataqaanaa in soomaalida ma ilaalin jirin afka in la xirto salaantana soomaalida badanaa laguma salaamaysaan joojiya laakiinse faraxalka in lagu dadaalo in faraxalka in afka la xirto in salaanta gacanta la iska salaamayo mataqaanaa intii xad la xadeeyo ama la joojiyo inahaasa waxaan isleeyahay inay waxweyn ka tari karaan laakiin haddii la isla kaashado oo qorshe guud uu jiro mataqaanaa wasaaradda iyo nation ahaan guddigan aan isla qaadano waayahay marka la eego cisbitaalka martini markii horeba waxaa loo furay oo dib loogu howlgeliyay waxauu ahaa sidii wax looga qaban lahaa xanuunka hadda isbitaalkii waxaad moodaa in uusan shaqayn marka laga hadlayo guud ahaan magaalada muqdisho gaar ahaan oo hadda aan ku sugannahay dadka ma muuqata inay weli ka taxadarayaan inay salaamaan ama inay faraha dhaqdaan ama inay xirtaan bahalka la yidhahdo maaska ama afxirashada waxyaabahaasoo dhan markaad eegto ma la dhihi karaa mas-uuliyad daraa muuqata oo guud ahaan bahda caafimaadka iyo cid walba oo ay khusayso inay dadweynaha mar walbaba u muujiso in khatarta covid nteen weli ay taagan tahay
wallaahi haddii la fiiriyo dee dabcan idinku dibadaha ayaa ka timaadeen waa ogsoontihiin dhibka ummadda ku hayo iyo khatarta uu leeyahay shacbigan waxaa waaye dee istaandarka oo aqoonta iyo waxbarashadana way yar tahay maxaa la yidhaahdaa dadkii maxaa la yidhaahdaa waagiina soomaaliya runtii wuxuu ku maray safmareen oo si fiican ilaahay baa naga badbaadiyey laakiin annaga dadaal badan oon samaynay ma muuqanin dadaalkaas ilaahay waana badbaadiyey dad badan baa nooga yani ka badbaaday laakiinse howl badan oo la sameeyey oo afxirasho ah oo salaantii in la joojiyo ah oo maxaa la in la kala fogaado ah distansiga xataa ma la ilaalinaynin masaajidaha sida loogu tukanayo ma ahayn sida adduunka ka jira oo la kala fogaanayo safkii sidiiba u jiray zaxmadii masaajidka way jirtay marka meelaha kaloo la isugu yimaado suuqyaha iyo waxaa wax dadaala kama muuqanin yani xataa dowladda wax kastay sheegto telefishinka laga sheega raadiyaha laga sheega dadka soomaalida waxaad mooda inay saa uma nugleyn waxaana isleeyahay laba qodob baa ugu wacan dhimashadoon aada u badnayn sidii adduunka looga sheegahayay iyo aqoontoo yar maaragtay aqoontoo yar ayaa maaragtay dadkii yani careless ayay iska ahaayeen marka waxaan isleeyahay habacaas wuu jiraa haddana dareen badan oo maaragtay hadda uu jir sida adigaba aad u aragtay suuqaad soo dhex martaa dadkii lagaga sheekeyn maayo waa run laakiin waxaan isleeyahay hadda unbaa hadda tabaabushosi lagu jiraa ama wasaaradda hadday noqoto ama ururka takhaatiirta ama takhaatiirtii hadda ayaamahan soo socda waxaan isleeyahay maanta waa khamiis isbuuca soo socda waxaan isleeyahay tallaabooyin in uun soo bixi doonaan si deg dega insha allahu tacaala waaya doctor maxamuud meelaha qaarkood waxaa la bilaabay tallaal cusub oo wax ka taraya xanuunkan soomaaliya goormaad is leedahay waa laga heli karaa tallaalkaas haddii aad qiyaasto ama haddii aad wax warbixin aad ka hayso
wallaahi waxaan isleeyahay kolley tallaalka dowladaha masaakiinta ah oo iska maaragtay caalam mithaalidka la yidhaahdo adduunka saddexaad qorsho loogu talagalay hadda meesha ma yaalo tallaalka waa tallaal qaali ah dadkan dad masaakiina waaye maxaa la yidhaahdaa awood hadda ay ku gataan ama dowladda ay had tiraahdo shacbigaygan ugu talagalahayaa waay miisaaniyaddii caafimaadka intay la eg tahay baaba laga yaaba inaad iga xogaroon tahay adiga way yar tahay marka arrimo kale hadda lagu mashquulsan yahay oo maaragtay electionadii iyo nabadgelyadii iyo maxaa la yidhaahdaa dee soomaaliya waxay ogsoontahay waxaa ku wajahan oo mataqaanaa dagaalo iyo mashaakil marka iyo aafooyin maaragtay hadda waktiyadan waa waqti uu roobka uu go'i jiray webiyadan ay guri jireen xataa abaare iyo mashaakil iyo waxaas ayaa moodaa inay mataqa mar biyo fatahaan iyo mad abaare la jiray iyo marka waxay la tahay tallaal hadda annaga aada u fogyahay fikirkiisa in mataqaana soomaaliya la keeno waayahay ugu dambeyn waa maxay talada caafimaadka adigoo dhakhtara aada siin lahayd dadka ku dhagaysanaya si looga feejignaado ama looga hortago xanuunkan covid sagaal iyo toban
waxaan u jeedin lahaa in maaragtay dadaalka inta uu kasii bato dareenna la qabo la foojignaado maxaa la yidhaha reeraha iyo guryaha iyo ruuxii la arko mataqaanaa isagoo qanno kulul ay hayso qufac badanna uu jiro neeftana ay ku xiranto oo neeftii dhibaato kala kulmaya in yacni dareenka uu sarreeyo oo lala soo cararo isbitaalada la geeyo dhakhaatiirta iyo unbaa marka ogaan kara inuu iska yahay feeraha cudur feeraha hayo iska yacni iska caadi ah iyo inuu yahay iyo inuusan ahayn maxaa jira testiyadii ayaa la qaadahaya baaristii markaa dhow meeshii ku habbooneed oo ahayd martiina ayaa ruuxii lagu xareynaya marka in familigii laga dhex bixiyo dadkii kale laga dhex sooco si uusan cudurkii hadana uu u faafin marka waxaan isleeyahay dadka dabcan dadka aada u haleelo waxaa u badan dadka isbitaallada ka shaqeeya marka in horta marka ugu horeysaba in kuwa caafimaadka aan aada ugu dadaalno afxirashadii iyo in mataqaana bukaanka noocaasoo kaloo suspect ama lagu dareemayo inuu cudurka xumbaarsan yahay in laga feejignaado raaji loo diro testigii mataqaanaa loo diro meelihii lagu sameynayo oo dadka hadda dhoofoba meelo ay ku sameeyaan ay leeyihiin meelahaasan u dirayna waagii hore hal meel keliya ahayd wasaaradda leedahay hadda dhowr meel ay noqotay marka ruux alla ruuxii laga shakeeya in tastiga laga qaado mar alla markii la hubsadana in bukaanada kale laga dhex bixiyo iyo mujtamaca oo la geeyo isbitaal martiini la geeyo meeshaas uu yani khadamaad uu ka helayo sidii hadda ka horba ay ahaan jirtay marka waxaan isleeyahay marka shacbiga inuu ku dadaalo marka in nadaafadii faraxalkaas haddii lagu dadaalo halaysa socode dadkii dabcan lagama karahaya isa salaamada lama dhihi karo laakiin haddayba dhacdaba in ruux uu ku dadaalo inuu ka ilaaliyo afka iyo sanka iyo indhaha inuu ka ilaaliyo gacmihiisa guriga markuu yimaadona mataqaana uu si fiican u farxasho saabuun intii labaatan second ah nu sidii awalba tacliimaadka waxay ku xareysnaayeen taleefanada gacmaha lagu wato mobileka ayaa tacliimaad badan lagu sheegi jiray intii karaan ana la kala fogaado intii karaan ana la kala fogaado inahaas ayaa waxaan isleeyahay nadaafadaas gacanta haddii lagu dadaalo la kala fogaado wixii jiranoo lagu si fiican loo baaro isbitaalada la geeyo oo markaa hadhow la xareeyo dadka dibadda nooga imaanayana la xareeyo dowladda tallaabo ay ka qaado wasaaradda caafimaad gaar ahaan waxaan isleeyahay inahaas waxay keeni karaan cudurka in uuna si fiican loo dhexgelin oona laga badbaado waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsantaha wakhtigaaga
idinkaa mudan walaal
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya datar maxamuud saahid maxamuud oo ku takhasusay cudurada guud gaar ahaan cudurada dhiigga inta mar kale aynu kulmi doonno haddii ay bahawadda la heedmo waa ridwaan xaajo idinleh nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijkaasi martida mikrofoonka nala socodsiinayey haatanna ku soo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hal jira moog baa tahay jacayl heerkan la rabay ka hoos maray haygu dayn hankaygaa igala weyn han baan u arkaa la nacay hilbaha quureed ma cuno waawaan maxamed jaamac oo ka warramaya heestii labaade ka dhalatay qisadii toddobaadkii hore uu barnaamijkaynugula wadaagay sidoo kale caawa waxaan idii hayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa
sawirkaygii buu haystaa cadaan bay weydiinayaan gabadhan ma aragtin buu le wuu raadinayaa marka wata heestuna le adigoo iga maqan buu sawirkaagu meel dheer sawdkaagu maqan yahay sawirkaagu waa wadana cam waa fanaanadda idil barkad oo iyaduna inoo sii anba qaadi doonta hanaqaadkeedii fanka barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal intiinni la socotay barnaamijkii cawayska ee toddobaadkii hore waxaad ku maqasheen qisada heesta jacaylka howlgabka ah oo inala wadaagay abwaan maxamed jaamac oo ku magac dheer emje oo haal abuur ku nool magaalada gaalkacyo waxaana sidii uu barnaamijkaasi hore ku xusay qisadan ka dhalatay hees kale oo iyaduna waayahaasun la xidhiidha bal aan soo dhoweeya abwaana maxamed jaamac oo inoo faahfaahinaya dee badanaa waa anigo mararka qaarkood dee anigu maanta amba ka dhigaayo kadibna heesa unbaa laga jarjaraayo dee qisooyinka qisadiina aan dee dhinac uga leexanayn oo loo kala duwayo horiskii wax lamida ama hal ku dhiga marka dee tan unbaan sii wadaya waxaan leeyahay intaan hagarli ikal gacal wadnaha hoy kaaga dhigay hirtaan iyo hawla adduun hameenbar intaan la kacay anoo hanad kuu aqaan intaad hadal kuloli tiri intaan la hilaabtay il oglaha beenaan da'ayn hilaacan ii dhaweyn hayaanka intaan ku raray ganka ku jiiday aw hohey go'oshadu xumaa qofkii halis laga qabtaa xasuustii weli hayee hawaarta midkii ku dhigay ilmaandhow baa la yidhi naftaada halgaada badan hotooyinka laygu rido horaan ugu soo gubto halkii beri laygu hoday mar kale layguma hele hal jira moog baa tahee jacayl heerkan la rabay ka hoos maray haygu day hankaygaa igala weyn han baan u arkaa la nacay hilbaha quureed ma cuno iyaduna waa hees aano naga maxamed cilmi ku taagtaagsato runtii laxanka yaryadan anu waan sameeyey oo ka mid ahayd dee maansadan qayb ka mid oon bay ahayd marsoodaad bay u dheereen
intaan hagarli kalgacal wadnaha hoyka aga dhigay jirtaaniya hawla guud habeen barinta la kacay anoo hanad ku waqaan intaad hadal kululi tiri intaan la hilaabatayci
waagaag marka hees kale iyadana jirto erayadeeda ay ka mid yihiin adaa xasilloonida neceb xanaaqaygana ka hela haddana xaalmarinta raba halkaad isxukumi lahayd marka sheekadun bay la xidhiidhaa mise taasina way ka duwanta oo nadar qaada heestana maya taasuna taasi way ka duwan tahay oo inan freeland joog qusiisay marka heestaasu dee waa gardhigad ma aha hees daadisa ama labada qof kala tegayaan oo kuwaas maba aanay kala tegin lakiin runtii arrin xasaasiya ka hadashay inantaasi way ila soo xiriirtay waxay igu tirinayan markaa dee ninkii odageedii ama ninkii wada noolaayeen osaygada ahaa marka ayaa wuxuu ay isfahmi waayeen marka waxay iyadu ka cabanaysa waxay ahayd intuu ka xanaajiyo haddana xanaaqeedii xanaaq kale inuu ka dhex helayo marka waxay noqonaysaa isagii oo khalad leh inay haddana soo maslaxdo oo soo barido magaranaysa waxaa jira waxa loo baahanya qofku markii aad ka xanaajisan aad taqaano aad maslaxdo tiraahdo dee aniga sida axaadiistuba ay sheegayso inaad tiraahdo dee waan kaa khaldanay raalli ahaw aan la isu samro lakin hadda xanaaq kasi qaado dee waxay noqonaysaa qofka inaan gar qaadanay iyo dee runtii cabasho kaloo aad u tira badan oo inantaasu ay ka cabatay waxaan markaa jirtoo kale horta runtii heestaas xasaasi bay ahayd inankii weli soo xiriiray isagoo weliba markaa iga tabanaya dee inaan dhexdhexaadnimo muujiyo wuxuu yidhi nin imaad waraysan laakiin runtii markii hore nin dee diyaariya u ahayn la waraysta muu ahayno dareenka inantaan turjumayay kadibna waxaan ku yidhi asaga laftigiisii dee jawaabtiin lagu sameeyay noqonaysaa aduna waad ku jawaabi lahayd waa inaad sheegtaa magaranaysaa wuxuu ka cabanayo arrintaa marka heestaas waxay ahayd hees runtii xasaasi ah gabadhu waxay ka oranaysay anigu de waan yeeli kara siduu yeelay laakiin waan ka xishoonaya qof reer leban ahaa waxaa kaloo jiray dee harhara aad kulul bay ahayd laakiin de runtii awaan baa tahay iska jawaab un hees hala maqla samee waxaa ka muhiimsan qiso inay ku qotonto haddana aanad noqon nin gar daran oo magaranaysaa qof dee aad dhexdhexaad noqoto marka dee adaa xasiloonin ceeb xanaaqaygana ka hela haddana halmarinta rabaa halkaad isxukumi lahayd anoo waxay leedahay adoo xanan iyo goglan xariir kugu seexiyaa xogtaadana waad ogtoo xantiisa ma mooga fule xasuuso xiskaaga geli anigu xayawaan ma ahi adiga xero kugu jira xor baan kaa noqon kare xishoodkaygaa xirxiray marka dee hooriskeedu hees aad u qurux badan oo dheer bay ahayd oo laxankan aan ku daray markaasoo ay leedahay haddaanad xilkaaga gudan xuquuqda haweenka baran xujiya xiiq baa tee xalkaaga miyaa la heli waxaan xasuustaa beijka dambe heestaa inay ka mid ahayd xiisuhu waa sida xumbada masi xasilaa la yidhi xisaabliyo laguma galo kartaa ragga lagu xushaa xad iyo qodob lagu xukumo xag loo dhiga midaan lahayn xashaaya mixiliguba nafteeda u xoreeya dhawaysta waana laga jawaabo waxaan ogahay fanaanin waaweyn oo kale aad garanaysan ay ka jawaabeen oo yaabwaaniinbo reer hargeysaayo laakiin maalin muuqanin saa aad uba tilmaantay dee waxaad tilmaantay inuu ninkiina soo cawday laakiin haddana markaad ereyada eegto waxaad moodaa adee laftirkaagu inaad ku talax tagtay oo ninkii aad aada ugu ceyrtay oo gabadhii oo kale macnaha inuu qaab sida qoyska loo dhaqda iyo sida reerka loo dhaqda inuu soo barto gabadha inaan ahayn xoolo iska haysto iyadu markasta ay dhinaceeda wanaag ka samaynayso isagii xaggiisa uu ka liito marka ama uu ka liigayo marka adda laftirkaagu inaad culays dhinac saartay ama dhinac u badatay oo muuqataa horta runtii niyahow abwaan ama qof halabuura markuu yahay waxa wanaagsan qofku ina uu dhexdhexaad yahay waa run runtiina dee wax la maqla u sheeg ma ahane dee bulshadii waxay dhegaysanayso iyo qofka laftigiisa xuquuq buu leeyahay magaranaysaa laga cabanayo laakiin runtii dad badan baa cadaynayay in badan baan daba joogo bilaa ilaa lix bilood ayaan hawshan hubinayay anigoo oranaya nanta dee wala anigu nin dee habluha qaar baa waxaa laga sheegaa dee inay intay nimanka homeeyaan haddana doonaya ninkii in la karbaasho karbaash loogu daro marka laakiin saa anoo taa ka gabanaya runtii ayaa nin badan ku raad joogo dad kaloo badan weydiiyey marka arrin macruufa oo runtii gabadhu markasta ay ka cabanayso in badan jiitamaysa ayay ahayd laakiin runtii waan isku yar maaragtay markuu soo wacay marka laakiin rag kalaa ka jawaabay baan maqlay oo kale fanaanin kaloo aano iyaguna qaaday hees hees u jawaabayso aan u malaynayo inuu jawaabun bay ka bixiyeen iska macquul oo runtii dee anugu kuma xumayn ah masayrkii waxaa iyo hinaaskii waxaa iska daaco saasoo kale
ah xasuuso xiiskaaga gelihi anigu xayiwan maihi adiga xera kuugu jira xor baan ka noqon kare xishoodkaygay xirxiray sida haweenka baran xujiya xiiqibaha hatee xalkaaga miyaa la heli xaalkaaga miyaa la heli haddaanad xilkaaga gudan xuquuqda haweenka baran xujiya xiiqibaha hatee xalkaaga miyaa la heli xaalkaaga miyaa la heli
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamed jaamac oo halabuur ku nool magaalada gaalkacyo halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka cawayska washington haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mida waraysi ay iyadoo magaalada oslo ee dalka norway ku sugan barnaamijka cawayska washington siisay fanaanada idil barkhad kaasi oo ay nagula wadaagayso qaybo ka mida waayaheedii fanka waxaanay ku bilaabi doontaa heesta sawirkaaga waayo wehel sifir dowlad bay labadii kun iyo shantan gabar maalin haashito aniga heesta waxay ka turjumaysaa sawirkeygii buu haystaa axmed saki baa ila qaaday inaad u salaamayo waa kan sawirkeygii buu haystaa cadaan bay weydiinaya gabadhan ma aragteen bule way raadinayaa marka wata heestuna leh adigoo iga maqan buu sawirkaagu meel dheer sawirkaagu maqan yahay sawirkaagu waaweyn adana maqan ayaan codkaaga iyo sawirkaaga haystaa marka siduu dadkii yara raadinayay dad cadaan iyo weydiidka cadaanka u sheegayn marka dabaqan ka joogi doonta
aad iyo aad intaanan qofkii la helin belisaninba dee qofkii sawirkiisa waad haysataayoo kuu xasuusa mar walba mobilkiiba kugu jira codkiina haddaad inta badan ismaqli weydaan codkiiba dhegeysanaysaa waa kan qofkaaga hadhow markaad fursad heshid ama fursad helan hadda waa laisku imaanaya waa tala dhawaf laisku tegayo marka labada qof hadday isku sabraan wax badan bay wada gaadhaan labada qof hadday sabarka badiyaan wax badan bay wada helaan wada hees way ku jirtaa waa ka dad sabirta nacam wada gaari karnaa base aan weelba wada gaari karnaa bay leedahay sooyaa shisheeyaa adigoo ku sugan oo suuradaadu meel dheer sawirkaagu maqan yahay sawirkaagu waa wahay heestaa gebigeed waxaan u jeclay ereyga markaan leeyahay sida adiga oo kale soomaali baan ahay sinji aad wadaagtaan nacam labadii qof dee iyagoona ganaqsi weya labadii qof iyagoo laga yaabo inuu midna ka yimiday waqooyi midna koonfur ka yimiday ayaa dee isjeclaanaya oo dee caafdhex marayaa de markaa soomaalinimadii mar walba meeshii iyo magaciisa soomaalinimo sida adiga oo kale soomaali baan sinji aad wadaagtaan eraya cabdifataax baa sameeyey iyadana sidoo kale aad salaamay coriye laanka miskiintan baa ku ladhay musiga cabdiwahaab baa tumay maasha allah codka waxa qabtay n cabdirashiid cali xamareen aad salaamayo muuqaalkii muuqaalada dabana only haatif aan aad u salaamayo
jacaylkuba sidiisaba sahan dhanka loo galo hanashada sadiya raad dhibta dhibta dhibta dhibta way ka simayiin dhibta dhibta dhibta dhibta way ka simayiin
saxaan saxaada roobkuna saacadii la joogaba sida neefta wayla qalbiga qalbiga qalbiga qalbiga isibaysa qalbiga qalbiga qalbiga qalbiga isibaysa
sooyaha shisheeyaha adigoo ku sugan oo suuradadu meel dheer meel dheer sawdkaagu maqan yahay sawirkaagu waa wehel wehel wehel sawirkaagu waa wehel
sooyaa shisheeyaha
cid al haddaynu ka nimaadno heestaasi iyadana sawirkaagu waa iwi hel ama de si kale baanu dhigay aynu nidhi ama aynu isla garanay inay heesa yaro ka soo daaday aad iyo aad adigan inta badan dadku markay kabtamayaan waxaa la yidhahdaa qofka wejiga ama ereya waxa iska jira soomaalida halaisis kaga yeesheen oo wejigu waa basaboor wejigaaga ilaasho qofkaasi waa bilaa weji weji maanad lahayn wejiga inta wax badan baa loo isticmaalaa qofka marka laga hadlayo shaksiyadiisa ah heesta tidhaahda haddaad weji yeelan lahayd jacaylkana wanaajin lahayd mid waanada qaato waayala noqon lahaa marka maadaa iska hadlaya mise waxaad qof baad la hadlaysaa heestaas wallahi horta heesta abwaanka iga fiicnaayn oo ka sheekay laakiin heestan abwaan baa sameyn aada u salaamayo muddo hore igu dambeysay oo hargeysa ku sugan ayaa sameeyey sida uu abwaan kale iiga sheekeeyey wuxuu la hadlayaa haddii aanan qaldanayn abwaanka hadduu dhegeysan waan ka cudur daaranaya waa sidii lai sheegay ma humo laakiin boqol kiiba boqol ayaa waxa la yidhi abwaanka ayaa wuxuu ka sameeyey marka qof xidhiid wada lahaayeen ayaa yacnii de dadku waa kuwan haddii ay wax wadaagaan ama xidhiid dhex maro carabi labis dambe isku dhowooda waa laisku dhacayaa inta badan calaf baa ka socdo hadduu ilaahay labada qof qadarina dee way ishelaan hadduu ilaahay qadarina qofna dhinac de calafkiisa u helaa marka abwaan kale iga sheekayey wuxuu yidhi gabadh ay abwaanka isjeclaayeen baa uu heestan ka sameeyey marka waa kanne daad uga jiyeelan lahay jacaylka wanaajin lahayd mid waanada qaadato waa yanaa noqon laha anigu le marka dee qofkii nacam qof aan xidhiir wada lahayn oo aan isjeclayn haddii uu dee xumeeyo kale waxaan le markaa dabardada jacaylka ilaalin lahayd dee weji yeelan lahayd dee waan waanadaada iyo baryada waan qaadan lahayn marka hadday dee nacam qofki weli xiwanigan siile haddaynan iswaafaqay runtii wehel dhaba ahayn iyo dee waktigu iyo iga lumin waxaa waday caddeedna nacam qofki dhaqan karo oo raba amay jeclaan lahayn saacaddu yayna iga dhicin afkaaga wax iga sheeg nacam afkaa iga dhag waan kala dhaqaaqna amaan isku dhaqaaqin oo kale aad iyo aad marka waxa weeyaan in laysku dhiibo warkoo cad aan laysku gabanin
markuu cala isku dhiibo ama dadkii wada jiraan ama kala jiraan
hadaad waji yeelan layd jacaylka wanaajin layd hadaad waji yeelan layd jacaylka wanaajin layd mid waanada qaadato wayeelan noqon lahaa hadaad waji yeelan layd jacaylka wanaajin layd hadaad waji yeelan layd jacaylka wanaajin layd mid waanada qaadato wayeelan noqon lahaa sidii wiilaan dhalaan warkaaga u xiisilaa sidii wacyidiiniyan midhaada dhegaysan laa
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo taynu barnaamijka mid lamida isugu iman doona waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim shirwac oo inoo soo diyaariyey soona jeediyey barnaamijka caweyska washington
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
haatana dhegaystayaal aynu ku nasanno heestan nimo ku raacsan cawa iyo ayaan lehe calafnimo ku raacsan cawa iyo ayaan lehe calafnimo ku raacsan cawa iyo ayaan lehe calafnimo ku raacsan cawa iyo ayaan lehe cimri dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo dhibka caana iyo nabad ilaadali ku noolo ilaadali ku noolo cimri dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo dhibka caana iyo nabad ilaadali ku noolo ilaadali ku noolo dimaagan qulayge dimarkay u ciira keligood cayaariyo dimaagan qulayge dimarkay u ciira keligood cayaariyo cirribkiyo dibnaha iyo inta qadayga weeshada cirribkiyo dibnaha iyo ilka qadayga weeshada cirribkiyo dibnaha iyo ilka qadayga weeshada cirribkiyo dibnaha iyo ilka qadayga weeshada codkarnimada dhalanka
idaacaddeenni habeenimo dhegaystayaal oo idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leennahay nabadgelyo oo kale habeen lama caweyno caadiyaal umanara codkarnimada dhalanka carabkaaga nedebtale cimrigay intaan jiray caalamkaba adoo kale habeen lama caweyno caadiyaal umanara inan yahay qorkood da'ay cosab soo baxaad tahay inan yahay qorkood da'ay cosab soo baxaad tahay inan yahay qorkood da'ay cosab soo baxaad tahay inan yahay qorkood da'ay cosab soo baxaad tahay dheer ku waaro